wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caweyska washington oo habeenkan caawa aan idiinku hayo qodobo kala duwan midaa marba waxbaa ku soo kordha wax kasta oo soo biiraana khasaare iyo faa'iide labadaba wuu keeni karaa balse muddooyinkan ugu dambeeyey waxaa aad loo hadalhayaa isticmaalka baraha bulshada oo adduunka oo dhan isku soo dhoweeyey dadkii ku kala noolaa daafaha caalamkana ka dhigay kuwo intooda badani ismuuq taqaano iyagoo aan weligood kulmin ama xataa aan isku luuqad ku hadlin barnaamijka caweyska washington ee caawa waxaynu ku eegaynaa bogga ama shabakadda loo yaqaano instagram-ka oo la sheegay inay saameynta ugu weyn ku yeelatay dunida hadday tahay dhinaca dhaqaalaha ganacsiga caafimaadka iyo arrimaha bulshada waxaa naga xusuusina dhegayste dadka aynu ka hadlaynaa maaha soomaalida balse aynu eegno dunida kale dacalladeeda dadka adeegsada instagram-ka badankoodu waxay soo dhigaan muuqaalo aada u qurux badan dad xaragoonaya oo aada u labisan oo qaarkood kabaha ay xidhan yihiin ay ka badan yihiin lacag gaadhaysa shan kun oo doolar boorsooyin qaarkood toban kun oo doolar yihiin dharka iyo baabuurta ay isku soo sawirayaanna waa kuwo aada u qaalaya dadkaasi mar kasta oo ay sawir iska soo qaadayaan waxay muujiyaan inay faraxsan yihiin oo ay meelo heer sare a joogaan iyagoo u muuqda in noloshooda oo dhammi ay legshari tahay amaba barwaaqa sooran ay ku jiraan sida ay sheegeen haddaba khuburada arrimahaasi falanqaynaysay maalmihii ugu dambeysay taasi waxay dad badan oo muuqaaladaasi daawado ku keentay inay saluugaan noloshooda sida ay u egyihiin iyo xataa nimcada ilaahay siiyey kuwaasi oo u arka in dadkaasi ay nolol heer sare ah ku nool yihiin iyaguse aanay xaqu lahayn inay dunida sii joogaan taasina ay keentay inay ku kacaan falal ismiidaamina amaba ay qaarkood nafahooda ku dhagaroobaan sidoo kale ganacsato badan ayaa ka faa'iida oo marka wax soo saarkooda la arko dad badan oo ku xaragoonaya ayay sheegeen inay helaan suuq ay dad badani wax kaga iibsadaan shirkadaha qaabilsan xaragada amaba fashin designka waxa loo yaqaana iyo qalabka kale isqurxinta ayaa sheegay inay u baaqatay kumanaan doolar oo lacag ah oo ilbidhiqsi kaste kaga bixi jirtay xayeysiiska oo haatan hal sawir ama muuqaal uu qof iskii warbaahinta bulshada u soo dhigo ay dad badani arkayaan oo ay ku dayanayaan kaaga sii darana waxaa la sheegay inay suuq heleen dhakhaatiirta amaba cusbitaallada lagu sameeyo qalliinada wejiga iyo jidhka kaasi oo dad badan oo doonaya inay isqurxiyaan ay tegayaan si ay uga mid noqdaan xidigaha caanka ka ah baraha bulshada dadkaasi waxay qalliimo ku sameeyaan sankooda indhahooda iyo guud ahaanba wejiga ama qaybab kale oo jidhkooda ka mida haddaynu ogeyn hablo dawooyin ismariyo iscaddeeya halkan waxaa maraya hablo sankii iska gooyay oo san kale isku rakibay qaar dibnihii iyo dhabanadii ilaahay u sameeyey qaar kale ku rakibay qaar hadday indho yaryar lahaayeen indhihii aada loogu soo kala jeexay oo hadda guluubka kugu soo shidaya xaaladuhu way badan yihiin dad badan baa isbeer baarhkii iska badiyey oo meelo badan wax iskaga rakibay haddaba qalliinadaasi tirada badan waxaa laga dhaxlay dhibaatooyin kale caalamka wargeysyadoodu waxay beryihii ugu dambeeyey aada u hadalhayeen gabadh dhallinyaro ah oo samaysay konton qalliin amaba konton jeer la qaaday jidhkeeda si ay iskugu ekaysiiso oo ay ugu ekaato gabadha jilaaga caanka ah ee laydhaha angelina juli balse gabadhaasi qalliinadii tirada badnaa kadib muuqaalkeedu xataa bini aadan caadiya uma eka iska daa angelina juli keediina way ka tagtay kii dadkana way ka tagtay ma garanaya waxaan ku sifeeyo waxaa kale oo jira in dad badan qalliinka kadib la waayey cid garata sida ku dhacday saddex hablood oo u dhashay dalka jina oo qalliino wejigaa ku soo sameeyey dalka kuuriyada koonfureed cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa istuudiyaha igu weheliya oo sheekadaasi isha soo mariyey cabdixakiin sahrayo horta waxa weeye waa qise aada u cajiib ah qof kastoo arka amaba maqlaana uu la yaabayo muddooyinka ugu dambeeyey dhallinyaradu sida aad u baad carabaabta hadda saaray waxa weeyaan waxaa aada u soo kordhayay dadka wejigooga ku mashquulaya ama muuqaalkooga ku mashquulaya isqurxinaya wax badan iska bedelaya qalliinada isku samaynaya saddex haweenee ku dhacday saddexdan haweenkii waxay tegeen waddankaasi kuuriyada koonfureed bay tegeen oo ka mida wadamada sanadihii ugu dambeeyey aadka loo tago marka qofkao kale uu samaynayo inuu isu soo qurqurxiyo ama uu wejigiisa iyo muuqaalkiisa wax ka bedelo ama waxaan la yidhaha plastic serjuriga la samaynayo ayay u tegeen qisaba haddaba sheekaba baa tadambaysay markii hore airboortkii waxay iska mareen iyaga oo si sharaf leh u mareen ayar bay soo galeen baasaboradooda la weydiiyey sharciyadooda way dhiibeen waa la arkay way gudbeen magaaladii bay galeen magaaladii markay galeen bay hawshoodii soo qabsadeen si kale kuma garatid qalinkii bay soo sameeyeen wuxuugii bay soo dhammaysteen hawliba waa ta taagane soo noqodkii dambe markay soo noqdeen ee airboortka yimaadeen ayaa meeshii markay soo gaadheen halkii immigrationka amaba laanta socdaalka ayaa waxaa la weydiiyey meye baasabooradiinni iyo sharciyadiinni way dhiibeen iyagiiba maaha saare iyagiiba maaha iskama lihinuun iyagiiba maahae markaad aragto iyagii uma eka adigagaas haddaad aragto waxaad odhanaysaa weligood meel layskagama yimaadaanoo dadkani meel alla meel ayskaga yimaadaan ma jiraan arrinka haddaba cajiib ka dhacay waxa weeyaan waxay soo caddayn kari waayeen inay iyagii yihiin walbo way la xidhiidheen eheladoodii baa loo diray wax walba waa la sameeyey waana xaafadihii garan waaya gabdhihii aad iyo aad dhammaantood marka halkii lagagama hadhina muuqaaladoodii sawiradoodii social mediaha la geliyay ama warbaahinta bulshada oo muddooyinka ugu dambeeyey iyo waxyaabahan oo kale dee aad ugu soo badanayeen sawiradoodii marka la geliyey waxaa islamarkiisaa loo geliyeyba laaygareeyey oo islamarkiiba ka helay koob iyo konton kun oo jeer koob iyo konton kun oo qof baa lay ku qabtay isla markiiba hadda saa markii loo soo dhigayba way la yaabeen kaaga sii darane mabay sii joogin koob iyo konton kaa kune saddex iyo labaatan kun oo qof oo kalena way la sii wadaageen dadkii kale way sii sheergareeyeen waxaa fariimo islamarkiiba laga bixiyo islamarkiiba dood iyo falanqayn iyo faallooyin laga bixiyo ama waxaan commentska la yidhaahdo soddon kun oo jeer ayaa laga bixiyey waa hadda goobtii oo keliyaat waa isla halkii oo keliyaat ee maaha dhowr iyo labaatankii kun ee meelooda loo sii sheergareeyey intiiba maaha waxa weeye intaasaa dood laga sii galay dadweyne waxay ka doodayaan dadkan maxaan ku idhaahdaa muuqaalkoogii bedelay sawirada se u ekaadeen qaar way ku qoslayaan qaar way la yaaban yihiin qaar qisada se u dhacday bay ka cajiibsan yihiin marka waxay noqotay sheeko indhaha caalamka aada u soo jiidatay muuqaalka hablahaasi muuqaalkoogii bedelay iyo markii dambe eerboodka waxaa ka qabsaday aada noqotay waan gartay goormaa la sii daayey markaa gabdhihii ma la gartay mise weli waxay ku xaniban yihiin kuuriyada koonfureed sahraay ilaa hadda cid garan kartaa wax alla wax laga yeelay ma jirto dee horta dhacdadaasi markii ay dhacday waxaa la sheegay cabdixakiina waan kuugu sii dara ee dad tiradoodu gaadhayso dhowr iyo soddon qof oo ka yimid wadamadan waqooyiga iyo latin america oo maraykanka usoo doontay iyaguna ina qaliimo sidaasi oo kale wejigooda ku sameeyaan ayaa la sheegay in markii ay arrintaa maqleen ay warbaahinta uun ka arkeen warbaahinta bulshada ama social mediaha inay deetana dhakhtiradoodii weydiisteen war warqad caddayna inaanu anagii nahay oo sawirkaygii before iyo afterkii ama markii hore inan qaliinka gelin iyo iminku ay ku wada yaalaan noo samee bay yidhahdeen baa maalmahan ugu dambeeyey dee qaliimadii dhakhtiradii sameynaya waxaa haysta caddayn noo sameeya si markaanu wadamadayadii ku noqonayno aana loo xanibin caddayn la-aan horta ma noqonayso imika horta cashir baa laga bartay hablaha waxa weeyaan xaajadu markay halkan marayso wax cibaaro ka weyne ma jirto adigii oo adigiya sawirkii oo sawirkaagiya dokumentiga iyo shuruucdaad siiyato isla adigiya oo haddana macaa qoyskaagii markaad u dirto cid alle cid soo caddayn kari weyda adduunyadii la waayo ood halkaa ku xanibintood noloshaadii meel aad u dhaqaaqda garan weydo oo dee sahray een xaaladdu maaha un haweenkun kuma koobna laakiin se kuwii inan rag ahaa iyagiina waxa weeyaan xaalkoogu meel aan taa ka fogeyn ayuu marayaa oo dabcan hadday haweenkii qaarkood ay wejiga ku mashquuleen ay isqorqorayaan ay isqurxinayaan ay dib isu qalayaan raggiina meel kaloo iyaguna ay ka miisaan baa jirta iminka iyagana sanadihii ugu dambeeyey waxaa soo kordhaysay islamarkaana aada isoo taraysay ragga beeraya timaha ee timihii dib u beeraya wadamo badan baa imika aada loo tagaa wadanka turkiga oo kale aada loo tagaa wadanka indiya aada loo tagaa iyaga laf ahaantoodana qis ahaan sanun baan loo werine amaba haddee kule waxa filayaan dad badan ba ku dhacday bilowga hore isagoo maxaanku dhaha waxaa laga yaabaaba dee mulukaa inuu marayba soo noqodkii baa laga yaabaa inuu haddana isbedelo hadday markaa ku dhici weydana waxaa suurtagala mustaqbalka inay marar badan ka hor marar kala duwan ay ku dhacdaa dee baasaboorkii sawirkii inaan laga bedeli karin baa suurtagala sawirkaasi ugu yaallo haddana muddo kadib ay waxay isbedelaan marka haddana way markaad dhinac ka eegto way ka khatar yar yihiin oo kale de gabadhan wejigeedii baa halka ugu weyneeda la garanaybaasaboorkiiwejigaalabeayaa la bedelay kaa waa waxqabadka sanadihii ugu dambeeye ka socda ee dhinaca dunida social media isa soo taraya
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka caweyska washington toddobaadkan iminka dhammaaday waxaa geeriyootay allaha u naxariistee fanaanadii weyneyd ee soomaaliyeed khadiijo cabdilaahi dalays dalays oo ka mid ahayd hooyooyinkii fanka soomaaliyeed waxay ahayd tiir muhiima oo ka baxay fanka iyo suugaanta iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed wariyaha v o e da falastiin axmed iimaan ayaa dhowr sano ka hor ku booqatay gurigii ay ka deganayd dalka kanada falastiin ayaan idinku wareejinayaa qaybta dambe ee barnaamijka aynu ka boganno waraysigaasi xusuusta ah ee allaha u naxariistee khadiijo cabdilaahi dalays anigu waxaan ku soo biiray kun sagaal boqokonton iyo labadii afar iyo tobankii noofembar
inta badan gabdhuhu markay fanka soo galayaan waxyaabo kale kusoo tijaabiyaan inay fanaaniin noqon karaan ama fanaaniin kaleo ka horreysay ku daysadaan jirta maxaa ku daysatay oo aad ku tijaabisa fankaaga waxaan ku tijaabiyey waxaan ku dhex koray oo saqiirnimadaydii ku dhex jiray dad habeen iyo maalin dheela marka maskaxdaydayba ku jirta inaan dheelo ama heeso baydhabaanan ku dhashay markii aada fanka soo gashay maxaa dhibaatooyin ah sidee ugu soo biirta oo ay aada ugu dhiiratay inaad noqoto fanaanad heesta waxaan ugu dhiiraday iskuulkan u heheesi jiray waa istijaabiyey marna leegadaa la xirxiray waxaa la xiray horseedkii markaasaa la yiri nin walbow gabadhaada keen riwaayaddii iigu horreysay gacaliya allaha u naxariista ayeeyo io ahaa wiilkeedaa i dhalay aabbahay baa naag soo guursaday waxay tiri ayeydey naagtu qumayada ah ha furae maraqa markay sii jeesato cusbo ugu dar taasaan ka bilaabay waa waagii leegada riwaayaddaas
nacam
sidee marka see fanka kusoo gashay marka maxay ahayd heesihii ugu horreeyey ee aad qaaday
heeska meeshaa lagu sameeyey ma qaadin hees goobi ah heeska waxaa sameeyey fuquburaale iyo dhaashana iyo cabdiqaadir fuushana muusikadii sameeyey isla markiiba waa la abaabulay aad bay u farxeen waa la ii dhiibay anna waan xafiday horaana ka qaaday waa khamiis afar iyo tobankii novembar
fanka gabdho ma jiren kaaga horreeyey maya ma jirin wax gabar jirtaa ma jirin nimankaaba afar xaba aha marka maxaa dhibaataha kala kulantay marka aad ku biirta fan aan hortaa dumar ku jirin magaaladii aada deganayd sidee noloshaada iyo fankaaga u saamaysa kolley waa la iqarqarin jiray markii wadaadadiyaa kacay masaajidka waxaa laga kacay nina ma dafiri karo soomaali xamar bay wada joogtay masaajidka cabdulqaadir masaajidka ceelgaab ee sheikh awaas masaajidkan ku yaalay wardhiigley fifteen may masaajid ku yaalay ansarooti calamay soo qaateen iyagoo dikri salaan guurinaya gurigeenay yimaadeen masaajidyadii oo dhan waxaa la yidhi oday kristana oo gaal ah oo gabadhiisi oo caruura yidhi ha heesto aabbahayna taasuu ka carooday oo yii waaba heesaysaa saasay ahayd arrin waa muddo dheer muddada hadda aada sheegaysa waa lixdan sano ka hor lixdan sano see ku xasuusanaysaa ma xasuusan kartaa heesta ugu horreysay oo aada qaad haddaanba kuu qaadi karaa haye oban wekow hoban wekow hoban wekow marilaadale hoban wekow marilaadale hamiga badane habeenkiayo hamiga badane habeenkiayo habeenkiayo miyaan isla hadal horow qabay waka hadda hees jacayl ahaad ku bilowday ku bilaabay markaasaa la yidhi da-deeda iyo heesku waa kala wen yihiin niman baa waxay ku soo qoreen korgeera deela soomaaliya warqado badanna idaacadday keeneen taariikhdaas haddii la raadiyana joornaaladii itaaliya laga helay marka da-daadu ilaa imisay ahayd markaas ilaa labiyo toban meelahaas labiyo toban jir ba sawirkiina haddaan keenayaa
marka markaad soo gashay sidee fankaaga usii hana qaaday maxaa kaloo sii hana qaaday markee iftiin kale oo naagaba ma jirin aniga unbaa lay dhegaysan jiray waxaan qaatay shan iyo lixdankii cabdulaahi ciise maxamuud baa bilada siiyey toddoba iyo lixdankii tiyatara duuna maalintii tiyaraha la xiraay minister farankaa i siiyey stefana isiiyey minister faranka wasiirka dhan ee informationka ee talyaaniga ah joornaaladiina itaaliya laga helaya ko waxaa i siiyey waxaa i siiyey minister faranka cabdullaahi ciise sheekh cali jamcaale baraale oo wasiirka ahaa ka horreeyey ka dambe maya ka horreeyey cabdullaahi ciise oo wasiirka caafimaadkii informationka ku haystaa isiiye oo joornaalka koryaara dala soomaaliya lagu soo masawira kadib marka heesahaagii iyo jiliinkaagii markii aad sii waday heesihii kuugu soo xiga oo ay dadku aadka uga heleen muxuu ahaa horta dadku waxay aada u jeclaayeen ama ay soo dalban jireen dalabaadka jawhara luula ayay soo dalban jireen iyo heese kale sidaasay bal jawhara luula annagoo dadka inu u saari doona bal laba erey naga xasuusa heesta jawhara luula hooyoy waxaan kaa xasuusinayaa qalbigu laba ruux ma wada qaade qalbigu laba ruux ma wada qaade midkii quraha adiga qabsaday qof kale ma dushaan ku qaaday kaanu jiir go-ayo waa jacaylkaaye alla jano awada ma jiibsado ka hadda ha baa la dhihi jiray waa xasuusta aadaan u xasuustaa heestaas inay kamid ahayd heesihii aadka looga heli jiray n fanaaniintii marka kugu soo xigtay ee gabdhaha gaar ah ayaguna dhibaatooyin kule ayaguna waa soo mareen dadkii aad ku soo dhaweysay yaa kamid ahaa dadkii gabadha igu soo xigtay waa xareeda ismaaciil duniya waxaa ku xigtay faadumo kenya caasho cabdow oo shukaysan oo indhuhu shareero yihiin waxaa laga keenay kismaayo iyadaa ku xigtay faadumo kaasir waxay ka horreysay xitaa duniyo tiyaatara duuna iyadoon idaacad u shaqayn yaal aniga iyo iyada iyo walaasheed allaha u naxariista labadaba iyo hooyadeedoo nool qaasin hilowlo heesaaya beerahaan banaankoode beledka kama baateen beledka kama baateen ho annagoo lale hooyadeed walaasheed ayada iyo aabbaheed anoo la qaaday
heesaha aad qaato qaar adiga ama noloshaada ama guurkaagii ama jacaylkaagii saameynaya oo aad qaada ma jirtaa nacam
haye heesahee kamid a
waxaa ka mida mirihii baan ku tirilay inayahow adduunkaad seegtooy markaad inayahow adduunkaad seegtooy ilaa hay markuu naftaada ajalo itaal kii yara laga oofsho ay o yaan dadkii ehelka ku aho qoraxdo yar iftiimi aqalka ka baxshaan oo iilka agti se lagu dhigay sidaasaan kaaga urgo-ayay
hadda waaba dhamaystay haye maxay ahayd heestaas marka heestaas waa jawharoluur allaha u naxariista nin baan u tiriy wuuna
marka wuxuu ahaa xiriir dhammaadaad ku qaatay ahi markaasaan kaa harayaa qabriga lagu geliyo maaha inta kale markaa kuusanaayo ma suuroobin ka hor baan kala tagnaa ma jiraan marka heese kale marka heestaas laga soo tago ma jiraan ma caawo dhan may wadaysa
intii aad fanka ku jirtay waxyaabihii kuugu yaa badnaa ama nolol ah ee ku soo maray maxaa nooga sheekeyn wallaahi nolol fiican waan soo maray guri fiican waan ku soo koray hooyo macaan waan hadda ku tusaya taswiirteeda waa kuso waa isoo korisay guri nibcaan kusoo koray aabbo ilbaxa oo reer magaala oo aan soomaaliya u dhalanina ka yimid cadan ku dhashay baa i dhalay fanka jeclaa hadduuna jeclayna gabadhiisoo caruura ma dhaheen hees
dad badan waxyaabaha ay aada kuuga xasuustaan waxaa ka mid a riwaayaddii cilmi iyo caado
matii jiniga
riwaayadaasi bal micnaheedii iyo sida ay dadku u taabatay iyo dareen ahaan adiga sidii ay ku taabanaysa bal ka war
waxaa la yiri un u n ka qeyb kamida maxay ahayd unisef unisef unisef afrikoo dhan bay ku wareegtay inay caafimaadka kor u qaadaan oy afrika iyo dawladaha yacni isticmaala sixirka gudista gubka dadka la gubo in lala dagaalamay rabeen k afrikay kusoo wareegeen annagay noo yimaadeen dow waxay u yimaadeen muxuu ahaa wasiirka informationka waxay yidhahdeen waxaan rabnaa in la sameeyo wax ka soo horjeeda gudniinka gubista sarsarka la isa sarsaro sixirka caafimaadka in kor loo qaado unasheed dawladda unasheed iyo waxaa wadawaday iyo unasheed marka markay noo yimaadeen waxaa la yidhi saasaa la rabaa fartaan taagan waxaa yidhi aniga sixirkaan rabaa anaa rabaa waxay ila dagaalayay maxamed axmed iyo baxsan ayagana caafimaadkay ahayn caafimaadkay u dagaalamayeen maxay kuugu tala waa ugu shushubay
qaybtaada aaday u waa ugu shushubayba ninkii madaxda u ahaa jana buu ka yimid waxaan ugu dhignay uneeti neshig wuxuu yidhi tii aan la dagaalamaynaad sarraysa qabtaa dhacday iyadoo nool inaan ka dhigo switzero muxuu ahaa aa janeva inaan ka dhigo ayay ahayda qabtaa dhacday waa nala waday uneeta neeshinka dhexdeedan dhexdiisaan ugu dhigna wuxuu yidhi wixii aan la diriraynay baaba sarreeya waa aamusiye qoladii wadatay caafimaadka sarsariinka diidaysay wixii oo dhan ba a anaga idhi ka kac taydaa socotay aakhirkiina waa tan la ii qabanayo sakan baan samayn lahaa oo buur xakaba korkeeda ku samayn lahayn oo jirniyo run iyo madow keeni lahayn qabtaa dhacday nasiib daro tii labaad waxaa jirta mar sheekada haddaan daawaday binti cumar gacal ay ilmo yar kuu keenayso nacam oo oon idhi waxaa haya mindhicir jiruruqow oo dabka lagala taalay ninkuna naag cad buu jecel yahan idhi adigu waad madowdahay kolkoladaada dhaq qallatis madow soo qaba dubtun caanaha ugu dar wuxuu kaa daba leeyahay hahaha waaba ka caradayba
dagaalada markii ay dhaceen fanaaniintiini waa beri qoloba meelay aad haye
markay dagaaladu dhaceen oo isbedelku dhacay adigu muddo markaaad heesaysidna abwaanaa noqonaysaa hal abuurka qeybaa ku yeelanaysaa haye maxaad ka tiri dhibaatadii soomaaliya ka dhacday wallaahi waxaan u heeso iyo waxaan ka heeso iyo waxaan u heesaba ma weli maayo waa aamusnahay laba indhoodoo waaweyn baan lahaa intay sii weynaydeen baan halka aa ku fiirinaya waxaan ka irma jirto waxaa iigu yaabadnaa kenyaan imid sawaaxili ma aqaano ingiriis ma aqaano laba xabo yes iyo oray keliyahaan aqaanay intiina waaba iga luntay markaan imid anoo maalin maalmaha ka mida lacag la iisoo diray horta waxaan aada iyo aada abaal u hayaa fanaaniinta anoo fanaaniinta ama ha yaraadeen ama ha weynaadeen kulligood jecel waxaan abaal weyn u hayaa oonan iloobeyn ayna carruurtaydana iloobeyn waa mandee khadiijo ciiro gaabo saynab cige amaara cali shoobare afartaas weligay ma iloobayo adduunka intaan saarahay meel walbana waan ka sheegay nin baa waxaa la yidhi ma kuwa abaalgudaa buu yidhi ma yahay ii abaalgudine hadba meel iga sheeg sheeg buu yidhi meeshii dadku isugu yimaado ii sheeg anay iisoo direen lacag yaan lacagtii inta ilyar ku xira dhexda ku xirta anoo socda yaa makhaayad laga buuxo oo dariisha dariishadaha taagan soomaaliya yaa dalayshay dalayshay dalayshay ilaa laba nin baa iga horreyso laba malakumowdahoo tabakaayo laabkeed iigu jira waana casar roobna waa da- markay aan arkay oon gartay in halkaan lagu jiro ay rabaan inay dhab isiiyaan yaan alaabtii oo dhan dhulka dhigta garbasaartan dhexda ku xirta dhoobadii baan qaado anaa dhakada iska saaray ayagiina markay soo baxeenna waa ku firdhiye enda enda bax weeye bax abbaana endaan idhi wab wab wab waa la dabagalay way carareen anaa alaabtaydii baan qaatay anoo wada dhoobo ah oo indhihii dhaceen oo dharkii qurmay yani heesna waa uga soo tago ku jahaabadu maaniga maaniga weeweydu makaas kala qofka u dhow kuujac qofka xagga joogana waawaa aa lagu leeyahay ku jahaabadu maaniga maaniga weeweydu makaas kala anoon kiradiiba haynin naftaydu kadeedan tahay makeen lacagba macnuhu ilaahow ilaahow adaa kariima waa uga soo tegay kenya alxamdulilah n n marka laga soo tago heesaha afka maygana waa qaataa waaba ku dhashay waaba dalkaygii
haye maxaa kamid a heesahaas hooyo waa dalkan ku dhashay oo soomaaliya waa jeclahay soomaaliya oo dhan ilayse waxaan aada usii jeclahay baydhabo baydhabaan ku dhashay kulligaan ku dhalanay si aan reer cabay u nahay kulligaan baydhaba aan ahay ilaa hadda hadday nabad noqotona meel kale la igu duubi maayo mana rabo waa in baydhaba la igeeyo maydkaygaan ka dardaarmaya haddaan dhinto in baydhaba la igeeyo oo weliba shii casharow la igeeya meesha aabbahay ku duugan yahay oo aabbahaygii labaad cabdiqaadir sooba ku duugan yahay oo maxamed aadan aabbihiis cabdi sooba aabbihiis ku duugan yahay oo xaamid ku duugan yahay oo maxamuuday ku duugan yahay oo cabdikariim ku duugan yahay oo walaashay ruqiyo oo sooba la dhalanta ku duugantahay xaruntaasaan leenahay sheecasharow bay ku taallaa ceel bay leedahay dugsay leedahay labadayada famili baa leh qaarna anigaa lahaa waxay ii sameeyeen sahal macalle ciise lang naftiis bilaaley maskantiisni leeti ganyo laabaday lutooley ku rogo dooga lama lamaayaw dhibinseekidere barambam barambam babam bam bam bam tala tala utubaa kool tufaa u tashiirin walbaali u kartarayo minigla tolodan seeflakadalan dalitoogishay mooyo gobu gobu waraabo goobnuu gobti daminkan garmagooyta garti goytoona gambarkaa ka dhaafaasa nageeyina mayata anilaynarkidhinaasiyaada buuta abooba hilowmaaday hakaba hooseeda heerada waa biyo hilimiinka waa lahayta ayadoon muusig lahayn intaas ku dhex jirta heesta anaa ku darsaday waa maahmaah anaa ku dhex darsaday oo halkaa iyo baydhabo kala imid waa waa maahmaah aan ku dhex dara hees waraysiga intaasi ayaynu ku joojinaynaa ilaahay ha u naxariisto khadiijo cabdilaahi dalays marar badan ayay sida aad maqlayseen ku dardaarantay in lagu aaso dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhaba oo ay ku dhalatay hase ahaatee dalka kanada ayaa lagu aasay qofna kama fogaan karo meesha qabrigiisa ilaahay ugu talagalay in laga qodo guud ahaana barnaamijkii caweyska washington ee caawa waa naga intaa intaynu mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo